الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر باب الصي- الصيال وضمان البهائم horarkii iyo wixii ay dileen bahaayimta iyo mayeedhaanku magdhowgiisii markaa damaanu mutlafi lbahaa'imi bahaayimta iyo mayeedhaanka iyo xooluhu wixii ay dileen ay baabiyeen magdhowgiisii ayuu halkan sheekhu inoogaga hadlayaa wuxu uhi sheekhu raximah allahu tacaala waidaa atlafat marka ay disho ay baabi'iso bahiimatu neef xoola ama ma yeedhaan shay-an wax walxaal dulyaddi kii gacanku haynteeda lahaana macahaa uu la jiro damina waa magdhabayaa maa atlafatu waxay dishay laylan ow nahaaran habeen ama maalin kamaa low awqafahaa waaba isagoo joojiyey fii طariiqin wado laysa low aanu u sugnaanin iqaabwaa fiihi inay inuu joojiyo oo fa atlafat shay-an dabeedna sidaa ay wax ku disho wain lam yakun macahaa haddii aanu la jirin kii gacanku haynteeda lahaa haddaanu la jirin lam yadmanhu ma magdhabayo in lam yufarid haddii aanu gabadhfal samaynin wailaa haddii kale damina waa magdhabayaa ilaa an qasara inuu gabadh falo maaliku shayi shaya kii lahaa inuu gabadh falo mooyaane waxaa sheekuu leeyahay raximah allahu tacaala waidaa atlafat bahiimatun bahiime iyo neef xoolaa ama ma yeedhaan markuu shay-an wax dilo ee u baabi'iyo walxaal dulyadii kii gacanku haynteeda lahaayee gacanku haynteeda u saaxiibka ahaana macaha ula jiro ama mid kiraysay ha ahaado ama mid dhacay ha ahaado ama mid ammaanaysay ha ahaado neefkan xoolaha gacanku hayntiisa kii lahaana ee loo nisbaynayo loo tiriyeyna waa la jiraa ama ha ahaada mid dabada ka wada ama ha aada mid dusha ka fuushan ama ha ahaada mid hoggaaminaya walow xataa hadday xidhiidhsan tahayba oo dhowr markaa neef oo xidhiidhsan haba isku wadee mar haddii uu la jiro inta aynu sheegnay meelun ha kala jire damina waa magdhabayaa ma atlafatu wixii ay dishay naf hadday disho maal haddii ay baabi'iso waa magdhabayaa laylan ow nahaaran wixii ay dishay habeena ma maalin waa magdhabayaa li'annahu maxaa yeelay isaga ayaa gacanta ku haya isaga ayaa laga rabaa inuu ilaaliyu xifdiyo wixii ay geysatay isaga ayaa loo tiirinayaayo isaga ayaa lagu leeyahay naf iyo maalba wixii geysay habeen iyo maalin midku doonaba ha ahaadee kamaa low awqafahaa fii طariiqin waaba isagoo waddo joojiyey laysa low iqaabwaa fiihi caada ahaan meel la joojiyana aan ahayn masalan waddo cidhiidhi ah oo in la joojiyo markaanay ahayn buu joojiyey fa atlafat shay-an shay bay markaa dishay waa magdhabayaa markaasoo caadadii ayuu khilaafay waxayuun ka soo reebaan allahuma hadday dee ka qaalib noqoto oo ay dee ama dido ama buubto ay ka qaalib noqoto oo ay gacantiisa markaa ka baxdo isagoon isaguna markaa marka hore dee wax markaa mas-uuliyad darra-a iyo dabaca aan u samaynin taa ayada wax magdhawahoo lagaga yeelanayaay ma jirto mararka qaarkood baan qofkaa lagu yeelana cid kale lagu yeeshaa magdhowgii masalan haddii uu qof ajnebi ahoo uu fuushiiyo iyadoon weligii u idmin ayuu sebi ama qof waalan fuushiiye oo aanna shaygan darbin karayn oon celin karaynin ayuu dee faraskiiba saaray ama awrkiiba saaray sidaasay kaga qaalib noqotay amaba waa awoodayaye way ka qaalib noqotay wixiina waa semi ama waa qof waalan damaanka waxaa lagu yeelanayaa markaa kaa saaray ayaa lagu yeelanayaa waxaa kaloo lamida dee neefgii oo aad iska wadato aad fuushan tahay ama aada hoggaaminayso ayaa dee qof gujiye ama didiye sidaasay markaa waxyeelle ku geysatay damaanka iyo magdhawa kaa didiye ama gujiyey ayaa lagu yeelanayaa isaga oo wada ama dabada ha ka wada ama abusha ama xagga hore ha ka wadee ayaa qof markaa waabiyey u celiyo halkii u waday meelaan ahayn ayuu u celiyey u waabiyey noqodkii markaa ay noqotay ayay markaa waxyeelle ku geysatay markaa kaana magdhowga ciddaa waabisay ee celisay ayaa lagu yeelanayaa ee kii markaa isagu markaa dulyadka ahaa ee gacan kuhaynteeda lahaa kaa lagu yeelan maayo waxaa kaloo sheekhu ihi haddaba wain lam yakun macahaa haddii aanu la jirin oo qofkii markaa gacan kuhaynteeda lahaa neefgan xoolaha ay lama jiro lam yadmanhu ma magdhabayo wixii ay geysatay leylan ow nahaaran ma magdhabayo walcajbaau jurxuha jubaar yacnii neefka ama yeedhaankii waxay geysatay nebigu sal l sl waa hadur buu xaaladaasoo kale waase in lam yufarid haddii aanu ku gabood farin dee shaygan xidhidiisa ama sii dayntiisa haddaanu ku gabood farin weeye dee masalan haddii ay markaa sida nebiguba sal l sl meeshu ay beeralay tahay dee waxaa la rabaa qofku qofka beeraha le inay maalintii ilaashadaan beerahooda ila xooli waa la soo daynayaaye dadka xoolaha liina habeenkii ay ilaashadaan dee habeenkii laga seexday buu markaa ku sii daayey sidaasay markaa zarac iyo waxyeelle ku geysatay markaa wuu magdhabayaayo isagii markaa lahaabaa gabadfalka sameeyey oo waxa xadiidka markaa uu warinayo imaamu axmed iyo abu daawuud nasaa-i sunan kubraa ee ku warinaya ibnu maaja waxay markaa tilmaamayeen sida bara bni casim laga warinayo waxa ii sugnayd buu leeyahay hal markaa dee dhib lowa waxay gashay beer markaa cidi leedahay waa ay markaa ka fasaadiseen rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa wuu xukmiyey in dadka beerahalina maalintii ilaashadaan dadka xoolahalina habeenkii ay xoolahooda ilaashadaan oo wixii markaa habeenkii ay xoolahoodu waxyeello geystaan dee inay magdhabayaan baa nebigu sala allahu alay slam xukumay waa haddii ay caadadu markaas sidaa tahay dadkuna inay maalintii ilaasha ila xooli waa la soo daynayaaye dadkuna inay beerahooda maalintii ilaashadaan habeenkiina markaa dadku xoolahooda ay ilaashadaan haddii ay markaa taasiis bedesho oo markaa dee beerina habeenkii la ilaaliyo xoolahana maalintii la ilaaliyoon markaa la soo daynin ayana xukunku markaa caadadaah ayuunbuu raacayaa wain lam yakun macaha lam yadmanhu ma magdhabayo in lam yufarid haddii aanu ku xadgudbin kan markaa neefga laha oo dee meelaanu lahayn inuu ku xidho ku xidhay ama meel iyo xilli inuu sii daayo ahay inuu sii daayo wa ilaa haddii kale uu gabadh faray oo dee habeenkii oo kale ayuu ku sii daayey zaracii bay markaa waxyeelaysay ama maalintii bay ahayd dee meelo laga ilaashada uu ka ilaashan waaye ama meelaay ahayd in lagu xidho aan ahayn buu ku xidhay damina waa magdhabayaa ilaa an qasara maaliku shay shayga qof kale inuu gabadfal sameeyo mooyaane haddiiba qofkan shayga isagu dhihi uu gabadfal sameeyo oo masalan dee daaqii iyo khudraddii iyo wixii ay ahayd markaa inuu xaraysu ilaashado ayuu bannaanka soo dhigay amaba yacni meeshiisani waxay lahayd albaabo waa la xidhi jiray albaabkii buu markaa iska ballaqayuu sii daayey sidii bay markaa ku gashay ku waxyeelaysay markaa magdhow lagu yeelan maayo qofkii lahaa le'anno qofkan maaligaa ee ahayd isna alaabtiisa iyo wixiisa inuu ilaashado ayaa markaa gabadhfalka sameeyey oo markaa wixiisii ilaashan waayey taa markaa waxay culimmadu ay halkaa mar kale jooga ay kaga hadlaan waxyaalaha ay geystaan markaa xooluhu maanta dee xilliyadaa hore xoolaha dee ama awr ha ahaato ama farda ha ahaato ama dameera ha ahaato ama baqla ha ahaato dee wixii la raranayey ee lagu safrayey ee lagu socdaalayey ayay haayeen sidaa daraaddeed bay culimmadu markaa waxyeellada ay geystaan ama dee la dhaqanayeyba sidaa daraaddeed bay markaa waxyeelladoodiina dee ay uga hadleenay markaa halkan siiba shaaficiyadu ay uga hadlaan maanta waxaa jira oo dee halkii raaciddii iyo fuuliddii iyo kaxaysashadiiba waxa beddelay oo maanta dee gawaadhidaas iyo dee diyaaraadka iyo wixii la midka ahaa ayaa soo galay taana markaa culimmadu mucasiriintaahi waxay markaa uga qiyaaseenuun axkaamtii markaa ku soo aroortay daabooyinka ayuunbay iyadana haleeshiiyeenoo ay markaa uga qiyaas qaateen wixii markaa la ysaga qiyaas qaadan karayo waxaanay markaa culimmadu yidhahdeen dhowr qodob ama dhowr siyaalood ay uga hadleen innagoo soo qaadanayna waxay yidhahdeen hortu waxyaalahan lawaayixdan iyo qawaaniintan loo dhigay wadamaridda ama nidaamka muruurka nidaamyada iyo qawaaniinta loo dhigay iyo xeerarka aan axkaamta shareecada khilaafsanayni waajib weeye in lagu dhaqmaa mid weeyaana dee waa wixii markaa madaxdii iyo mas-uuliyiintii ummadda u sarraysay ay soo saareenoo in markaa taa lagu ateeco waa laga maarmaano waana dee wax maslaxa mursala ay ku jirto waa mida horta waxyaalaha wixii aan shareecadaysa ama ka hor imanaya in lagu dhaqmaa waxa weeye mid waajibu sharcan waayo waxaa ku jira badbaado markaa qofka nafdiisa iyo nafdii kale iyo dadka xoolahoodiiba la badbaadinayo haddii taa la khilaafanayo inuu qofku nafdiisii iyo nafdii dadka kale iyo hantidoodii hantidiisiiba inuu markaa dhibaato u bandhigo oo uu dhibaato u geyso ayaa dhacaysa waxaa kaloo ay weliba yidhaahdeen culimmadu in loo dhigo weliba waxyaalo markaa ganaaxiyo oo markaa ilaa xataa mid maali ahoo markaa maal ahaan xadhig ahaan cuquub ahaan qofkii markaa khilaafa in iyadana lagu sameeyaana waa mid bannaan in loo dhigo oo lagu sameeyaana waa mid bannaan si markaa loo joojiyo oo loo kaantaroolo dadka dee amnigii dadka khatarta markaa ku noqonaya haddayin waddooyinkoodii iyo haddayin suuqyaalkoodii iyo meelihii ay marayeenba qodobka kale xawaadida iyo dhacdooyinka ka yimaada baabuurta iyo wixii lamida socodsiintoodu waxaa lagu dabaqaya unbay leeyiin culimmadu axkaamta ay jiraayaadku iyo waxyeelooyinkan aynu ka hadlay ay leeyihiin ee shareecada islaamka markaa ku sugan weliba inta badan wax yar mooyaane waxay noqdaan un xaggii khata iyo gefga ayay noqdaan waxaana mas-uuliyaddaa yeelanaya sida aynu markaa dibba aynu ka tilmaami doonno dee ciddii wadda ayaa wixii ay dhib ku keenta cid kale ama jidhka ama maalka ay kaa keenta iyadaa mas-uul ka noqonaysaa marka dee khata iyo gef markaa ay dhabowdo darar iyo dhibaatana ay ka timaaddo waxaanuun markaa ayadu aan mas-uuliyad lahayn oo la cafiyaa qofka marka xaadidkan iyo dhacdadani ay ka dhalatay quwad iyo qaahiro ah oo isagu aanu dafcin karaynin iskana ilaalin karaynin oo awooddiisa ka baxsan dee tusaale ahaan oo kale isagoo dawgaa sheekh maraya hadduu dhagax dusha kaga soo dhaco oo sidaa markaa xaadidkiyo dhibaatadii ay markaa ugu timaaddo dee kuwa qaahira wax ka awood weyn oo aanu isagu keenin oo aanu iska ilaalin karaynin ayaa ku yimi wax mas-uuliyada hoo saaran ma jirto haddii qofkan isagu waxyeelladu ay gaadhay ficil markaa raad qawiya iyo ta'hiir qawiya leh hadduu isagu leeyahay dee isaga gaadhigiiba iska tuuro iska laliyey gaadhigii halkaa iska soconayuu dee isagu markaa isku soo tuurayu markaa dhebelka dambe isu dhigay dee isagaa markaa qofkaa isku soo tuuray isagu ficilkaa la yimi isagaa mas-uuliyaddaas yeelanaya kan markaa waday ma yeelanayo haddii ay markaa tani ka timaaddo iyo xadidka dhibta hadday cid kale gaf ka yimi ama tacaddi iyo xadgudub ka yimi hadduu ku yimaadana ciddaa kale mas-uuliyadda qaadaysaa dee qof baa ku soo tuurayba qof baa qof kale soo tuurayba dee qofkaas soo tuuray ama turudureeye ee markaa sidaa dabeetana ugu galay kaas ayaa mas-uuliyaddii markaa qaadaya marka intaa laga yimaado aynu masalooyinkaa intaa kaga nimaadno dhowr arrimood oo markaa iyadana culimmadu ay ka hadleen xagga gawaadhidu markay qallibanto innagu waxaynu ka dhignaa un madmuuno waxaynu dhahnaa dee waa lagu leeyo waynu imisaa ku dhaawacmiyo imisaa ku dhintay un baynu dhahnaayo dee qarinka iyo buuggun baynu isu geysanaa shareecada islaamkuna dee qalliban kasta oo yimaada dee ma wada saarto markaa qofkii ee gaarigan iyo warayi markaa daabaddan waxay yidhahdeen markaa culimmadu idanqalabati siyaara gaadhigu markuu dhacuu isrogo wa kaana linqilaabu naatiijan can tafriidi saa'iqi aw tacdiihi ee dhicidda iyo isrogiddaasi uu ka yimaado xadgudub gabood fal waxay ahayd inuu iska bambaaniyu iska bambaanin waayo ama xadgudub markaa uu la yimaado hadduu ka yimaado midlu surca zaa'ida dee faas iyo orod dheeraada ayuu la yimi aw cadami dabdihi alaati siyaara ama dee waxay ahayd inuu bireegiisa iska eego inuu taayiradiisa iska eego waxaasoo dhan inuu soo jeegareeyaabay ahayde dee dafun buu yidhi oo markaa wuu xululiyey uun sidaasaa markaa iyadoona boolashio taayiradii u xidhnayn amaba naqas yacniba aanu ku jirinoo sidaasay markaa waxyeeladu ku timi aw khaflati can tafaqudiha dee tafaqudkeedii iyo markaa inuu iska eego ayuu iska moogaaday aw lam yakun isaa'iqu yuxsinu alqiyaada ama daro walba ma ahayn waa uun iskala fuulay uun dabeetana waddadaas unbuu markaa qabadsiiyey ama yacnii rarkii buu ka badiyey tankeedii buu wax ka badan buu saaray wax lagu tirinayaa tafriid iyo xadguud ama tacadi buu sameeyey fa innahu yadmanu kula maa natiija canhu waxa la yaaliya wixii qallibankaa ka dhasho oo dhan wuu magdhabayaa liannahu mutasabib isagaa markaa sababtaa la yimi waxay yidhahdeen laakiin wain lam yakun shayun min dalik arrimaha aan soo sheegnay mid ka midiba haddaanay jirin surca iyo markaa orod dheeraadi ma jiro aalaadkii waa iska wada eegay muu moogaaninoo markaa dee kamuu seexanin yacnii waxyaalahaasoo dhan midna ma jirin wa kaana saa'iqu xaadiqan wa mutafaqidan liaalaatiha darawal xariifa buu ahaa aalaadkeediya way iska wada eegay walam yakun musrican surca zaa'ida orod dheeraadana ma ordaynin falaa damaana calayhi wax lagu leeyahay ma jirto dhiciddaa marka gaadhigu uu dhacay intii doontaaba khasaaraha ka timaadeen wax lagaga leeyahay ma jiro lianna alasla bara'atu dimma asalku waxa weeye qofkan dimadiisu inay beri tahay hadday isku qabtaan oo yidhahdaan waxyaalahaasaa jiray isagiina leeyahay ma jirin waa inay caddeeyaan dadka waxyeelada sheeganaya markaa inay waxyaalaha sharcigu qofkan xadgudubka ugu tirinaya ama ama gabadfalka waa inay caddeeyaan hadday caddayn kari waayaanna isagaa dhaar lagu yeelanayaa masale kale waxayna idaa naama insaanu taxta sayaara hadduu qof gaadhi hoos seexdo fa shaqala siyaaratahu wa atlafathu maba eegin bee furi unbuu darayo dabeetana waa ku dhaqaajiyo digada ayuu kaga dhigay fasaa'iqu daaminun can kulli ma natij canhu ninkaa saa'iiqee wada ayaa daamin noqonayo magdhabaya liannahu huwa almubaashir isagaa ficilkan la baashiray walmufarid bicadami tafaqudihi isagaa gabadfal ku sameeyo iska eegi waayey markaa isagaa lagu yeelay maalin dhaweyto waxaa dhacday mid nalayntu qaad ka dhargay gaawaadhidan markaa labada candhale dhexdooda kala seexday ninkii gaadhiga lahaana waa yimo waa iska istaadhay mudduu istaadhnaa kolba lee warka qabanay ma eegisho marama waa berigii buu gamaayo waxaasoo dhan lama socdo dee waa iskaga dhaqaaqayuun wuxuu ku mas dhulkunbuu ku masaxayuun weliba waxay idhi halkaa madaxana dhebelkaa buu sii dhigayba saasunbuu u maray waa nin baad jiidhay un baa nin la dayday oo lalaa marka qofku waa inuu iska eegaa waxa kuwa sameey intaan u dhaqaajinin waa inuu dhinac walba ka eegayo hoos eega laakiin haddaad erido unaad ku dhufato un wixii markaa hoostiisa ku jiray adiga ayaa markaa magdhowgiisa lagugu leeyay waxaa kaloo ay culimmadu idaa alqa raakibu nafsa min asayaara hadduu qofku ka tuuro nafdiisuu ka booda gaadhiga iyadoo soconaysa wahiya tasiiru biduuni cilmi saaq iyadoon qofku wadayna aan ogeyn falaa damana calaa axadin wax lagu leeyahy ma jira maadaama uu dee qofkani qaangaad caqli la yahay hadduu semi ama majnuun yahay ayaa iyadu markaa meesha ka baxayso damaankeeda waa lagu yeelanayaa qodobka kale aynu ayaro tilmaamaynaa waxa weeye caruurta gawaadhida dabada qabsata carruurta gawaadhida dabada qabsata waxay idhahdeen culimmadu ama dee qofku halan ama carruur waa isku xugun haddii uu qofka gaadhiga wada ogaado in qof waalan ama qof yaray dabada ku haysto waxa waajib kuga inaad iska bambaaniso oo aad u joojiso ood iska dejiso haddaadse adiga oo og aad ku erido dee ama aad bireega ugu qabato markaa dhulka ka soo go'o ama uu gaadhigii ka soo go'o waxyeella ay sidaa ku soo gaadho adigaa lagugu yeelanaya oo magdhabaya adaa xadgudub sameeyey qofkana qof caqligiisku fula yahay maa laakiin adigoon ogeyn gooruu qabsaday aan ogeyn gooruu ka dhacay aan ogeyn ku eryin bireeg aan ugu qabanin haddii lagu daba qaadoo la yidhaha mid baa kaa dhacay ama yacni nooca noqday wax alliyaaniyo wax lagaaga leeyahay taa ma jirto ee masalada markaa dabaqabsiguna waa sidaa masalada aynu xoojinayna aynu aada u tilmaamaynaa waxa weeye waa laba qodobo horta mid weeyaane dee waa in la ogaadaa inaan shil kasta oo baabuurkeena aanu madmuun iyo magdhow yeelanaynin ee ay tahay dee in loo bandhigo axkaamuuljinaayaat axkaamtii markaa jinaayaadka shareecada islaamka ay lahayd waa in loo bandhigayo saa dee qalibankii oo kale dee waxaa jira xilliyo badan oo aan markaa qofkii waxba lagaga yeelanaynin waxaa kaloo aynu tilmaamaynaa mas-uuliyadda aynu sheegnay iyo damaankaa iyo magdhowgaa meesha ka imanaya ee ka soo baxaya cidda lagu leeyahay waxa weeye saa'iqu sayaara waa qofkaa gaadhiga wada isaga ayaa ka mas-uula waxa liyaaniyo wixii gaadhigiisa uu ku geystay itlaaf iyo dil ah ama baabi'in xoola li'annahu isaga weeye ka socodsiinaya iyadu waa aallo iyo markaa shay gacantiisa isagu ku jira waxay ku dhaqaaqaysaa iraadadiisa iyo dooniddiisa waxay ku joogsanaysaa iraadadiisa iyo dooniddiisa weliba daabadan aynu sheegaynay ee awrka ama faraska ama dameerka ahayd ee ay culimmadu lahaayeen hadduu markaa ama fuushan yahay ama dabada ka wada ama uu hogaaminayo habeen iyo maalin waxay geysatay isagaa lagu yeelanaya maxay kaga duwan tahay waxaa neefkan xoolahaay isagu ilaadiya doonid buu leeyaho mararka qaarkood buu iska soconayaayoo iska boodaya iska cararaya laakiin gaadhigu haddaanad adigu eriyin oo dhaqaajinin iska dhaqaaqi maayo idan markaa qofkaa waday ayuunbaa lagu yeelanayaa waxay kaloo yidhaahdeen culimmadu man saraqa sayaara qofku hadduu gaadhixdo aw qasabahaa ama uu dhaco aw istacaaraha ama uu ammaanayso aw ista'jaraha ama uu kirayso aw irtahanaha ama uu rahan u qaato rahan loogu dhiibo fa atlafa bihaa nafsan ow maalan gaadhigii noocaas ahaa eeg haddama leh wuu soo xaday ama wuu dhacay ama wuu ammaanaysay ama wuu kiraysay ama rahanaan baa loogu dhiibay waa dhaqaajiyo waa kaxeeyey naf buu ku dilay ama maal buu ku dhigay fa huwa daaminu isaga ayaa magdhabaya dee iyadoo leegi qawaaciddii magdhowga hadday ficilkaas magdhow leeyahay isagaa magdhabaya laa maalikuha ninkii lahaa ee ama laga dhacay ama laga xaday ama laga kiraysay ama laga ammaanaysay ama mushqaayaddaba loogu waday ee mushqaayadda markaa laga qaadanayay wuxuu isagu ku leeyahay ma jiro leannahu kanaa socodsiiyey kanay tahay inuu ilaaliyo kanay tahay markaa inuu la socdo sidaasay taasina u cadday waxaan la leeyahay markaa ha loo qaybiyo oo ninkii gaadhiga lahaayoon meeshaba joogin iyo markaa kii waday ha loo qaybiyo shareecada islaamka meelay kaga jirtaa ma jirto bal isaga ayaa gaadhigiisa wuxuu soo gaadhsiiyey isaguna waa leeyihi wixii uu ku geystay oo cid kale uu geystayna isaga ayaa lagu yeelanaya gaadhigiisa wixii uu soo gaadhsiiyeyna kaa waday ayaa lagu yeelanaya mar hadduu yahay qaangaad caqli leh laba jeer unbaan markaa waxba lagu yeelaninoo dee haddaad nin waanan u dhibto furi gaadhiga oo tidhaada kaxee ama ilmo yaroo sabiya haddaad u dhibto oo tidhaada kaxee oo dabeetana markaa dadadka ha kaga guro adaa lagu yeelanaya marka adaa mas-uula mar haddaad qof waalan ama sabi u dhiibtay laakiin qofka ad u dhiibtay mar hadduu qaangaar iyo caqli leeyahay ama yacni mashaaid ha kaa qaadanayo ama ha kaa ammaanayso ama yacni isagu hanad waa isku mid isaga ayaa waxyeeladaa lagu yeelanayaa isaga iyo maaliga loo qaybin maayo in loo qaybiyo oo la xidhaa laydhaha ha loo qaybiyana waa dulmi iyo cunid markaa dadka xoolahoodii iyo hantidoodii xaqdarro markaa lagu cunayo waxyaalaha runtii la yaab kale ee dee ka dhaca dalkeenna ayay markaa ka mid toy ugu badan tahay ninaan meeshaba joogin waxba ka ogeyn hantidiisii baaba'day inta hantidiisiina layska ilaawo in la yidhaaho weliba wixii markaa meeshaa ka dhacay waxbaad ku leedo qaybtaadaad qaadanaysaa waa dulmiyada runtii dhaca kiisaskaa runtii la yaab kalahay dalkeena ka dhacay nin markaa gaadhi cid u waday oo nin kale markaa uu ka ammaanaystay oo waxyeello ku geystay ayaa waxaa la yidhi waxaa lagu wada leeyahay kaa waday kii uu ka soo ammaanaystay kii gaadhigaba lahaayeen meeshaba joogin eeg hadda isagu nin buu u dhiibtay oo u waday kiibaa nin kale sii ammaanaysiiyey kiibaa waxyeello ku geystay waxyeelladuu ku geystay kaasoo qura unbaa lagu leeyahay laakiin kan kale u dhiibay iyo kan gaadhiga laheen meeshaba joogin yacni waxa loogu gudbiyey waxa weeye waa waa sharci darra weeye markaa yacni waana waxa iminka aada iyo laxaad inoogu badan markaa in laga taxadiro oo runtii dad kalena aan la dulminin wax dulmiyana aan la qaadanin ile qofka markaa ninka gaadhiga lehee xoolasaa laga qaataa waa xoolo markaa dhac iyo tuugo lagaga qaaday oo kale ayay noqonaysaa ka soo gudubtaa markaa inaynu sidaa ula soconno oo aynu markaa axkaamta sheegna dad muslimiina baynu nahay oo aynu markaa sidaa ugu dhaqanno aynu sidaa ula soconnaa arrin markaa laga maarmaana weeye hadday markaa islaamnimadeennu dee noqoto un afka un inaynu ka sheeganno oo aynu idhaahna kitaabkaa la dantay mood moog oo markaa markaynu wax ku helaynana aynu idhaahna culimmada inoo geeya markaynu islaan waxba ku heli maysaanna aynu markaa xagga kale aynu u barbarinno waxa weeyaan waxay noqonaysaa taasi dee waa munaafiqiintii wayakulahum lxaqu yaatuu ilay mudciniin lalahaa markaysi xaqa idinkaalana waa u imanayeen marka kalena waa ka jeesanayeen taasoo kale ayay noqonaysaa markaa inaynu ku sibowno ficilkii munaafiqiinta ee aan wanaagsanayn markaa aada iyo laxaad aan isaga jirno oo wax kasta oo inagu yimaado maadaama aan nahay muslimiin waa inaynu ilaahay sharcigiisa kitaabka u bandhignaa wixii inooga soo baxana aynu markaa ku qanacnaa oo aynu qaadnaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima ilaahay wuxuuhi iimaan ma yeelanayaan ilaa nebi maxamed oo ay xaakim kaaga dhigtaan wixii dhexdooda yimaada kadibna markaa aanay wax xarajio cidhiiri ka helin wixii aad ku xukunto oo ay una hoggaansamaan wixii aad ku hoggaansan marka waa inaynu shareecada sidaa ugu dhaqannaa oo aynu idhahnaa shareecada iyo ilaahay baa dantayada iyo waxay adduunya iyo aakhiraba wanaaggeega ku jiro ilaahay baa og isagaanan u hoggaansamaynaa sharcigiisa ayaanan u xugun tegaynaa inay dadku yidhaahdaan ayaa waajiba ee aanay markaa kolba dhinac aanay u cararin deriska qaybtiisana halkaa inoogu jirto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب حكم الجدار المائلي وما يذكر معه وحو باب يحونك وليه جدارك قال له عي ايه دبيتنا سايد وقدوين وحيا لقيسي iyo waxyaalihii la raacinayey waxa uli sheekhu raxima allahu tacaala idaa banaa markuu qofku dhiso jidaarow gidaarkiisa mustaqiiman isagoo toosan famaala dabeetana uu qalloocsamo walow ilaa hayri milkihi milkigiisii meelaan ahaynba ha u qalloocsamee aw ama adakhala wuxuu geliyey naxwa sabucin bahal iyo wixii la mida ayuu milka uu soo geliyey fa atlafa shay-an waxbuu dilay aw ama xafara fiihi bi'ran ceel ayuu qoday fa sakada fiihaa shay-un waxbaa ku dhacay fateliba markaasuu ku dhintay lam yadmanhu ma magdhabayo ilaa in kaana makaanu talafi meesha dhimashadu min alxarami inay ka ahaatay mooyaane wa shay-u shaygaasina saydan ugaadhu yahay mooyaane oo fa yudmanu insaankaa waa la magdhabayaa waljazaau jazihii markaas ugaadhaasi ay lahaydna waa la magdhabayaa waxaadu sheekhu raxima allahu tacaala idaa banaa jidaarahu qofku marka uu gidaarkii gurigiisa ama meheradiisa markuu dhiso mustaqiiman isagoo toosan famaala waa qalloocday markaasoo waa janjeedhsaday walow ilaa khayri milkihi milkigiisii meelaan ahaynba ha u janjeedhsadee sidaas ayuu ku dhac ayuu wax ku dilay aw ama adakhala naxwa sabucin bahal iyo wixii lamida ayuu milka uu soo geliyey dee shinnibaabuu markaas soo gashaday gurigiisii ama dee waraabayaal iyo bahalo ayuu ku dhaqday fa atlafa shay-an waxbuu markaa dilay ama libaaxya ayuu markaa meeshiisii keenay fa atlafa shay-an waxbay dabeetana halkii milkigiisii ayay ku geysatay ow xadara fiihi ama milkigiisii ayuu bi'ran ceel ka qoday isla milkigiisii iyo beertiisa iyo daartiisa dhexdiisa fa saqata fiihaa shay-un waxbaa ku dhacay fateliba wixii ku dhacay waa mag waa ku dhintay lam yadmanhu ma magdhabayo saddexdaa shay wixii wax ku noqday gidaarkaa u toosnaa qalloocdaya dhacay walow meelaan milkigiisii anba ha ku dhacee ha u eecdee waxba lagagama leh bahalkaa uu milkigiisa soo geliyey ee dabeetana waxyeelada allaha ku geystay isna waxba lagagama leh milkigiisa qofkaa ceelka ka qotay dabeetana uu wax ku dhaceenay ku dhinteenna waxba lagamalo magdhabi maayo leanno waxay leeyihiin mar hadduu gidaarkan toosiyay uu toosnaa dee qalloocashadan iyo weecashadani ficilu isagu leeyahay kuma imane wax ka baxsan weeye qofkuna milkigiisa wuxuu doonay inuu ku sameeyaa buu leeyahay oo dee milkigiisa hadduu bahalo keensaday dee ciddii soo doonatay baa markaa gardarrada leh hadduu god ka qotay milkigiisii dee ciddaa markaa soo doonatay ama waxaa ku dhacay ayaa gardarrada leh muxuuse ka soo reebay ilaa wuxuu ka soo reebay ilaa an kaana makaanu talaf wuxuu shaarixuna raacinayaa ilaa ilaa horta ilaa ilaa kaana makaanu talaf saddexdaa arrimood ee aan soo sheegnay ee ama gidaarka ama bahalka amaba meesha markaa milkiisa markuu ceela ka qotay inuu makaanu talafi min alxaram xuduuddii xaramka maka inuu ka tirsan yahay mooyaane wa shay-u shaygaa ku dhintayna saydan markaa ugaadh inuu yahay mooyaane fa yudmanu markaa waa la magdhabi dee qofkii halkaa wax ku noqday mar hadday xaramkii tahay waljazaau jazihiina ayadana waa la magdhabayaayoo weliba waxay leeyihiin saddex masale israacinayaanoo masalan waxay ka soo reebayaan ceelka markaad milkigaaga ka qodato haddaad qof u yeedho qofkii uu milkigaagii yimaado dabeetana isagoo aan ogeyn ayuu ceelkii ku dhac ayuu ku dhintay amaa yacnii meeshan ay waxaan dhimashadani ka dhacday baa xarabka wa shay-u taalibuna saydan ugaar buu haday fa yudmanu qofkaa inta loo yeedhay ee milkigaagii aada ugu yeedhay ceelkii ku dhacay waa la magdhabayaa waljazaau jazaha ugaadhu ay leedahayna waman qatala minkum dee waakee fa jazaa milu maa qatala min annacami hadduu markaa dee waraaba ku dhacay dee wan buu markaa bixinaya hadday goraya ku dhacday dee neef geelu bixinaya waa jazaa-u sayidkii aynu markaa aynu xajin ku soo marnay oo kale oo markanuu milkigiisa ceelka qotay uu qof u yeedhay dee isaga ayaa ku dagay markan kalena ee waxani markaa xaramka ugaadho ay ku dhimatay ceelkii aad markaa qoday ama dee bahalkanaad markaa milkigaaga soo gelisay uu markaa cunayna de waa xurmada xaramku uu leeyahay ayaa markaa weyn saa daraaddeed baa markaa loo magdhabaya taa markaa ceelka waxay leeyihin khatar baad u qarisay qofka iminka haddaad qof shaqo u dirto oo daa shaqada ii qabo qaangaar yahay uu caqli leeyahay wax khatarood u qarisayna aanay jirin waxyaalla ay shaqadiisii ka soo gaadho wuxuu yeelanayaa ma jirto laakiin haddaad khatar u qariso dee masalan ceelkaa markaa dusha laga daday oo kale ayaa meesha ah dee isa markuu ku dul socdayba dalaqood gunta ayuu tegi meel gebigeeduba wada dabaysan ayaa tidhi kaalay ka shaqeeyo markuu galay bay ku dhegtay adna waad ogtay qofkii khatar baad u qarisay markaa qaangaadhba ha ahaado ama caqliba ha ahaadee qofku mar haddaad khatar u qariso adaa lagugu yeelanayo laakiin wax khatarood u qarisay haddaanan jirin haddaad tidhaa wargidaarkaa koroo soo sabee oo dabeetana intuu fandow ka soo dhacu madaxa dhuha ku dhufto dee isaga isu qaba leanna soo isago caqli ma loo arki maayo wax khataroo loo qariyey baa jirtaa hadday khatari ku jirta isagu ha iskaga joogo isagu ila caqli buu leeyahay xoola maahe isagu ha iskaga joogo isagaa markaa mubaashiro qofkii qaangaal caqli isagaa mubaashiro wixii markaa faraha la galay halkaa uu sheekuna yidhi gidaarku hadduu markaa marka hore aanu toosnayna marka horeba isagoo markaa qallooca ayuu dhiso sidii buu ku daayey dabeetana sidii buu ku dhacay oo wax ku dilay markaa wuu magdhabayaa mar haddii uu milkulkhayr ama meel kaloo markaa u baxsanaay milkigiisa ka baxsanayd wuu magdhabayaa markaa taa baabu xukmul ashribati ashribadii iyo wixii la cabayey xukunkeedii ayuu u baab yahay ashriba hadda iminka xadkoodii loogama jeedo waayo waxa waxwaaliyo qofka dee cabaa horaynu u soo marnay jeedalkiisiiyo baabulxuduud baynu ku soo marnay laakiin halkan wixii la cabbayey maxaa ka xalaala maxaase ka xaaraana in la cabbaa ayay kaga hadlayaan wuxuu yidhi sheekhu hiya waxaa la cabbaa muskirun waa wax waxwaalinaya wakayruhu iyo waxaan waxwaalinaynin falmuskiru waxa waxwaalinayaa xaraamun waa xaraam waa in qalla haba yaraado ow shuriba ama ha loo cabo litadaawini sawayn ow cadashin ama oon haba loo cabi'e waxau sheekhu leeyahay hiya waxyaalaha la cabbaa waa laba nuuc muskirun mid waa mid muskirahoo waxwaalinaya oo maandooriyaha qofka caqligiisii buu doorinayaa wakayruhu midna waa midaan muskir iyo maandooriye ahayn falmuskiru waxa waxwaalinayaa ama khamri ha ahaado ama wax kale ha ahaado magac kala ahaadee xaraamun waa xaraan qaadashadiisu waa in qalla haba yaraadee ow shuriba litadaawin ama isku daaweynba ha loo cabo ow cadashin ama oon waayo ilaahay baa markaa tilmaamaya khamriga iyo khamaarka iyo dhagaxyaasha sanamyada iyo qoryaha baalku ilay risu min camri shayطaani fajtanibuuhu ilaahay baa yidhi ka dheeraada xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan kullu sharaabin askara fahuwa xaraam sharaab kasta oo waxwaaliyo maandooriyaahi waa xaraam baa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi wax liyaaliyo wixii kaleen sharaabka ina iyaguna maandooriyaha ahaa ayaa iyaguna soo gelaya oo dee markaa ama afyuumtii ah yobyantii ama xashiishadii ah ama benjigan iyo markaa dee waxaan wax lagu suuxiyo yacni isticmaalkooda waa xaaraan waxay un ka soo reebaan culimmadu qofku hadduu luqmadiyo wuxuu cunayay ku mergado wax liyaaliyo wax kale oo iskaga dejiyaa neeqaskina iyo neebdina waa haysaa waxoogay khamrigo halkan yaallama wax kalu ku dejiyey maayo uu ku dejinaya haddii oonku markaa dee u gaarsiiyey bay yidhaahdeen ilaa xad markaa nabduba uga baxayso taana markaa wuu samayn karaa marka halkan ay leeyihiin waa xaaraan ow shuriba litadaawin ow cadashin hortuu daawo maahee waa da iyo waa xanuun baa lidhi oo nebigu sala اllah alay sl wuxu uhi in allaha lam yajcal shifaa ummatii fii ma xarama calayhim ilaahay umma nebigu wuxu uhi ilaahay ummaddayda daawo ugama dhigin shay uu ka xaaraantinimeeyey ilaahay daawo uma gelinin mar haddii shaygii baa la xaaraantinimeeyey khamriga mar la weydiiyeyna inaha daawun walaysa bidawaa ayadaa xanuun iyo cudura buu dhi daawo ma noqoto tan oonkana waxaa la yidhi oonka way siiba kordhisaaba yaa oonun bay ku sii ridaaye wax markaa cokani ahoo laga helaya ma jirto wuxuu sheekhu yidhi wakayruhu haddaba wixii kale bal waadee in kaana najisan hadduu nijaas yahay xaruma tanaawulu qaadashadiisu waa xaaraan ila almaa almutanajis biyihii nijaasoobay walbowla iyo kaadidii oo lil cadashi oon markaa loo cabayo mooyaane falow wajada maa'an daahiran wa najisan hadduu helo biyo daahir iyo biyo nijaasa tawada'a bidaahiri ayuu markaa ku weysaysanayaa wa shariba najisa ka nijaasaana wuu cabbayaa waxau sheekhu yidhi wakayruhu kaan sharaabka aan wax waalinaynin in kaana najisan hadduu nijaas yahay si dhiig oo kale xaruba tanaawulu in la qaataa oo la isticmaalaa waa xaaraan wuxuuhi ilalma almutanajis dee biyo nijaasoobay mooyaane walbawli iyo kaadi mooyaane oo lilcadashi oon markaa mar haddii aanay iyagu dee caqligiina tegsiin maayaan oo waxba yeeli maayaan qofkiina oon markaa nafdi ay uga baxaysa ayaa haysa sidii dee nafdu markay uga baxaysa baktigaba u cunayey ayuu markaa biyaha nijaasta iyo kaadidaba u cabbi karaa kaadidaydaan usoo cabiy waa ku ohan jiray markaa qoriyii jawaadihii xilliyahay markaa biyo waaye may malaa baasha cabeen markaas meesha kaadidaydaan usoo cabiy bay odhan jireen falow wajada hadduu helo qofkii maan daahiran biyo daahiro waxoogay markaa weyse ku jira ayuu hayaa wa najisan iyo biyo nijaaso ah cabidna waa u baahan yahay dahaarona waa u baahan yahay tawaada'a wuu ku weysaysanayaa bidaahiri biyaha daahirkaa wuu ku weysaysanayaa li'annu dee mar hadduu biyo daahira hayso biyahaas waxay mustaxiq u yihiin in lagu dahaaro qaato wa shariba najis kaa nijaastaana wuu iska cabiyo markaa oonkaa daraaddeed ayuu u cabbayaa waxaase culimmada qaarkood ay dooranayaan alkhafaar ashaashi iyo markaa imaamu nawowi lafdiisu rawdaha uu markaa ku rajaxayaa bishurbi aahi annahu yashrabu daahira wayatayamam waari intan markaa daahirkaana ha iska cabo hana iska gebagabayso li'annao dee weysadii bedel bay leedaho waa gebagabaysi halkaad nijaas ka cabbi lahayd biyahaagan daahirkaana iska cab iskana gebagabayso kaas baanad moodaa inuu xoog badan yahay inkastoo yidhaahdeen ka hore ayaa huwa almufta fi lmadhab madhaba kale fatwooda waa ka hore wain kaana daahiran hadduu haddaba sharaabkani daahir yahay bal waad eegee fain kaana mudiran hadduu yahay mid dhibaato keeni ow mustakdaran haaliban ama inta badan mid la qurumaysan weeye ka mukhaadin dee waxaba weeye xaakadii oo kale fa xaraamun waa xaaraam ila almaa almutaqayir biyihii isbedelay mooyaane fain intafaa daalika kaan soo sheegnay hadduu meesha ka baxo fa xalaalun xalaal weeye waxaa sheekhu leeyahy weli sharaabkii ba inoo kala wadaaye wa in kaana waxaa sharaabka aan waxwaalinaynin daahiran hadduu daahir yahay haddana waad sii kala qaadie fain kaana mudiran haddii uu dhibaato u geysanayo nafdaadii dee waa maxay waa ka sun waa sun oo kale waa daahir laakiin nafdaadii buu dhibaato gaadhsiinayaayo waa sun oo kale ow mustakdaran ama waa wax la qurumaysanayaa haaliban sida badan waa wax la qurumaysanoo ka mukhaadin dee waa xaakadii iyo duubgii iyo markaa dee wixii la midka ahaa fa xaraam weeye kaasa qaadashadiisi oo dee kan dhibaatada lihina inaad naftaada dhibto lama ogola waxaan mustaqdarkee la qurumaysanayana dee in la qaataa ma bannaana ila almaa almutaqayir dee biyaha isbedelay ajadaa mooyaane oo markaa tanaawulkiisa iyo qaadashadiisu xaran ma noqonayso wainagii biyaha ajadaa dee reermiigu markaa iska cabbi jireen inkastoo dee ay mukhtalafba madaahibta dhexdooda tahay kaadidan iyo saaladan iyo waxaan xayawaankan geela iyo ariga iyo loodu ma nijaasa mise ma oo dee iminka maalikiyadoo kale ay qabaan inaan nijaas ahayn haddana dee qolyaha qaba shaaficiyoo kale inay nijaasahay haddana dee waa tii la iska cabi jirayoo ilalma almutahayir biyaha isbedelay weeyo haddii wax kale la waayo waa la iska cabi fain intafaa daalika waxyaalaha aan soo sheegnay ee xaaraannimada keenaya hadday meesha ka baxaan masalan sharaabkii sharaab wax waalinaya maaha mid nijaasa maaha mid darar iyo dhibaato keenaya maaha mid mustaqdarahoo la qurumaysanaya maaha fa xalaalun waa xalaal markaa in la cabbaa oo cilladii markaa dee waxwaalidan keenaysay iyo xaaraantinimada keenaysay ayaa meesha ka baxday baabul acimati waxau baabyahay wixii la quudanayey halkaa wuxuu sheeku inooga soo hadlay wixii la cabbayey halkanna wuxuu inooga hadlayaa wixii la cunayey maa yaxilu minhaa wamaa yaxrum waxa la cuno wixii ka xalaasha wixii ka xaaraanta ahaa wuxuu leeyahay sheekhu kullu طaahirin wax kasta oo daahir ah ka nacamin waaba nicmoolaydii wa dayrin waa shimbirihii wa dabucin waa waraabihii wa dabbin waa bahashaa dabiga la yidhaahdo wa yarbuucin waa tigtii yaxilu akluhu cunidiisu waa xalaal ilaa aadamiyan aadami mooyaane wa mudiran iyo wixii wax dhibayey mooyaane wa mustaqdaran iyo wixii la qurubaysanaya mooyaane wadaa mikhlabin ciddi kii lahaa mooyaane wadaa naabin mici kii lahaa mooyaane wuxuu leeyahay sheekhu kullu daahirin xayawaan iyo noolo kasta oo daahira ka nacamin waa nicmoolaydii geel iyo adhig iyo lo-dii wa dayrin iyo markaa shimbirihii iyo duulihii iyo baalaydii ah dee digaagadii iyo xamaamkii iyo wixii la midka ahaa wa dabucid baalkii waraabaha ama dhurwaagii wa dabbin bashaa dabiga la yidhaahdo dabigu afriyaandiley maaha afriyaandilaydan aynu naqaano masalogalayda aynu nidhaahno ayada waxa la waral baa la yidhaahdaa carabiga waral baa lagu yidhaahdaa maaha tay carabtu cuni jirtayna waralkee waa dabiga waa halistani waa bahal ayadu tani inta aynu ka aaminsanahay jin iyo balaayo inay tahay bay markaa carabtuna ay ka aaminsan tahay laakiin waa bahal yar oo la faamili ah oo la qaaba laakiin ayadu miskiinadahon dee bahalkan horarka aan ahaynoo aada iska qaadan oo iska laalaatan sidee mulaca iyo dee qulka ayaad iskaga qaadan oon waxba ku yeelaynaynin wayarbuucin iyoyarbuuc yarbuuc waa baasha yare tigta la yidhaahdo ee faamiliga markaa jiirka ah ee lugaha horena u gaagaaban dabadana dheer lugaha dambana u dheer adiga goolaala intay godka yar qodato meesha yaree khafiifka madaxa saartay markay ciyaalku godka ku soo qodaan gigun kaga siisa taw tidhaahdaa yarbuuc waa tig baa la yidhaahdaa intaa yaxilu akluhu cunidiisu waa xalaal waxa aan soo sheegnay waayo waa waxay carabi marka ay wanaajisan jireen ilaahayna wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is wuxuu ilaahay inoo xalaaleeyey waxa طayibaadkee wanaagsan waxa khabaa'isa xunxunna ilaahay waa inaga xaaraantinimeeyey waxaa kaloo ilaahay liuxillat lakum bahiimat lancaam waxaa laydin xalaaleeyey mayeeraanka nicmooley mayeeraanka nicmoolayda ah ayaa laydin xalaaleeyey bahalkan dabuca iyo waraabaha la yidhaahdo ama dhurwaagana xadiidka uu warinaya abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maaja waxaa nebigu sala allahu alay wasalam yaxillu aklu dabuc waraabaa cunidiisu way badnaan tahay waxaa kaloo nebiga la weydiiyey haddii dee qofkii muxrimka ahaa waxyeelay huwa saydun wayujcalu fiihi kabshu asaadahu lmuxrim qofka muxrimkaahi hadduu ugaadhsado dee in markaa wan jasihiisu yahay uu bixinayo haddaba waraabuhu ma keenana mise waa ku kale xulmada qaar baa warmala keenan maaha he waa ku kale fuqahadu way isku khilaafeen imaamu axmed iyo imaamu shaafici waxay ku tegeen inuu xalaal yahay cunitaankiisu weliba imaamu shaafici wuxu uhi maa zaala annaasu yaakuluunaha wayabiicuunaha bayna asafa walmarwata min hayri nakiir dadku waa cuni jireen safa iyo marwe ayaa xaramka agdiisaa lagu iibin jiray iyadoon cid diidaysaa jirin oo kaa uu yahay aynu arkayno ayaa halkaa lagu cunayay imaamu maalig oo kale waa karaaho ayuu leeyahay abu xaniif oo kale isagu wuxuu leeyahay war bahalku waa xaaraan leanna wuxuu soo gelayaa kullu diinaabin mana sibac bahal kasta oo mici uu ku collaytama leh ayuu soo gelayaa dee awrka dhana intaa leeg dee digaduu ka dhigayaa markaa oo micidaasuu leeyahay iyo madaxa markaa xadiidkaa ayuu leeyahay oo bahalahaasuu soo gelayaa qolyaan kalena waxay leeyihin me xadiidkaasi waa jiraa uu nebigu ku xaaraantinimeeyey mid kastoo mici uu wax ku dila leh laakiin waa khaasoo dee waraabihii mici kasta hal ahaadee nebiga sal l ayaa ka soo reebay inuu isagu xalaal yahay ka soo reebay imaam alawsaaci ayaa wuxuu yidhi kaana alculamaau bishaam culimmada shaam waxay yacuduunaha min asibac bahalaha ayay ku tirin jireen ayagu bahalaha micidooda ku collaytaba ayay culimmadii shaam oo dhami ku tirin jireen wayakrahuuna aklaha cunideedana waa nici jireen ibnu qudaama markaa wuxuu yidhi wahuwa alqiyaasu dee waana sida qiyaaskaa buuhi markaynu libaaxii iyo arrimacadkii iyo beladii kale aynu eegno dee isna qoladaasuu ka tirsan yahayoo dee waa bahalkaa micida halistaa leh ilaa ana itibaaca sunati awlaa ibnu qudaama wuxu laakiin sunnah oo la raaco ayaa ka mudan qiyaaskaasoo mar hadduu nebiga axaadiis ay kaga sugnaatay bahalkaa in la cuni karo dee sunnaha ayaa la raacaya dee bahalka haddaba xabad halala dhaco hala dhameeyo haddaba mar hadduu markaa baalkan idhawaalaye iminka magaaladii baabu iska dhex qaadayaaye waar baalka markaa inaga qabtoo dhameeyo taasi waa taasoo waa dabci waxa kale oo markaa iyadana dabi ayaa ku jirtay dabiga iyo bahasha aynu sheegayno miiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu cunay oo inta la soo dhigay iyadoo la soo farsameeyey oo weliba markaa xaniid laga soo dhigay ayaa nebiga loo soo dhigay dumarkii qaar ka midaba waxay yidhaahdeen nebiga waxaana u dhigteen ee meesha siiseen dee u sheega markaasaa la idhi waa dabun yaa rasuula allah nebigu sala allahu calayhi wasalam dabeetana waa iska riixay markaasaa la yidhi yaa rasuulallaahi ma xaaraanbaa me walaakin wuxuu yidhi laa walaakin lam yakun biardi qowmi faajidunii acaafuhu maya dhulkii tolkay baan bahalkan lagu cuni jirinoo waxoogay baan ka wiswisi buu yihi markaa nebigu ama ma jeclaysanayo bini aadmiguna wixii aan lagu soo barbaarin ee aanu markaa hore u soo cuni jirin waa ku adegyihi innaga dadkeennan soomaalida ah dee waxa weeye xoolahaynu xoolaha imika wax badan baynaan ka cunin iminka maskaxdoo kale ma cunno carabahaasoo kale imaaraadkiiyo weliba way ku eryadaan ba soomaalida yaa soomaaliya almuk almuk bay yidhahdaan waxay ku leeyihiin waxa weeye beedkao kale laakiin ku hagaagi mayno inagu iminka xiniyaha oo kale yamantaas iyo kaga tegi maayaan oo meel kasta way ka soo urursanayaan inagu ku hagaagi mayno baalkan iminka ayaxa la yidhaayo meel walba lagu cuni jiray inagu jiriqaaya kabajaa weynun baynu haysanaayo ku hagaagi mayno marka qofku dee wixii aanu cuni jirin aanu markaa hadduu markaa iska daayo aanu cunin dee xaaraanna aanu arkaynin laakiin isaga nafsadiisii uu markaa uu cuni kari waayo wax dhibaatay kama haysa laakiin dee wax xalaala inuu markaa xaaraantinimeeyo ayuun baan la ogolayn laakiin hadduu isagu qaadan kari waayo nin baa igu yihi maraykan ka yimi ayaa wuxuuhi gobol aan joogay haddaan dadkaa ku idhahdo geelaanu cunnaa manteg bay la jeesanayaan buuhi waayo geelu wuxuu uga dhigan yahay buu idhi halka doofaarku markaa innaga inoogu jiro oo kale ayuu ugu jiraa buu idhi markaa dadkuna sidaas ayay markaa ugu kala duwan yihiin markaa wuxuu uhi waxa aan soo sheegnay wayarbuucin iyo bahasha iyaduna tigta waa xalaal ilaa aadamiyan dee aadami mooyaane leanno aadamigu dee noolo ka daahira buu soo gelayaa waa noolo daahira haddana markaa xayan wamayitan dee midnaa markaas in lagu cunaa ma bannaana oo walaqad karamnaa bani aadama dee ilaahay baa bani aadmigii karaameeyey oo maamuusay waa mudiran waxaasi inuu yahay wax wax dhibaya mooyaane shaygu hadduu dhib leeyahay sun iyo dhagax iyo camuud waa xaaraan sigaarku inuu wax dhibayo oo uu markaa caafimaadkii u daran yahay xataa kii soo sameeyey ayaa ku soo qoray inuu caafimaadka halis iyo la iska ilaaliyo qaadku dhibaato ma leeyahay mise ma lahaa taasina waa wax la isku waafaqsanyaya maanta kuwa ilkaha ka daadiyey ee soddonka sane ama afartanka sane cunaya ama ka ganacsanayay haddaad weydiiso ma dhib buu leeyahay mise dheef waxa weeye waa dhib socoto ku odhanaya qof dheef u sheegayaa qaad ma jirto keliya wadaad naftiisu ka qaalib noqotay oo dabeetana leecaamada markaa kula yaabi ayuunbaa idha waa quuda weliye iyo waanu ku soo jeednaayo waanu ku khalwaynaa wadaadkaasunbaa yidhaahdo qiiluu ku rida iyo qandiu ku ridiyo qiilu ku banaysa middaba ma waaye baa la wadaadku markaa wadaadkana halkaas ayaa ka gashay ee run ka sheegi maayo isaga lafdiisu wuu ogyahay in markaa dhibaato socoto u yahay markaa wax loo cuno iyo wax loo iibiyo midnaba markaa meesha ma taallo haddii runtii dee iminka innagu dad daro oga cabayno waa taa dee keenayana inoo soo suuq doolatay meel waliba inoo soo suuq doonanaysee xarun daroogaynu noqonay markaa waxaa inaynu inagoo iska dayno mooyaane cid inaga daynaysaana ma jirto wa mustakdaran iyo inuu yahay markaa shay la qurumaysto inuu yahay mooyaane shayga markaa dee qurunka ama mani ha ahaado ama markaa wax kala haadee isagana cunidiisu waa waxaan bannaanayn wadaa mikhlabin wixii ciddi lahaa ciddi uu markaa ku ugaarsado markaa oo shimbiraha ah isaguna ma banaana dee waa baarganbaasga ama galayrka aynu idhaahno ama jiilaaniga baynu idhaahno shaahiinkii iyo aboodigii saqarkii iyo markaa gorgorkii iyo wixii noocaas ahay markaa ciddiha ay wax ku qabsadaan lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa diiday oo waa nahiyey can kulli dii naabin min asibaaci wa can kulli dii miklabin min atayr shay kastooo markaa ciddi leh waa diiday wadaa naabin iyo kii micida lahaayee bahalaha ka ahaa sida libaaxii shabeelkii yeygii yacni waxaasoo dhan ayadana waa xaaraano nebiga sala allahu alay sl ayaa nahiyey oo diiday kullu dii naabin min asibaaci fa akluu xaraam wax kasta oo mici uu ku collaytama leh waxa weeye cunidiisu waa xaaraan markaa dee waraabi un baa laga soo reebaya waxaa kaloo nahaa can kulli dii naabin min asibaac nebigu sala allah alay slm wuxuu nahiyey shay kasta oo markaa mici uu markaa ku collaytamuu wax ku dilo leh ayuu isagana markaa diiday oo markaa iyadana cunidiisu inaanay bannaanayn ayuu tilmaamay wamaa nusa markaa inoogu joogo derisku wallahu aclam